bismi illaahi araxmaan araxiim halkan waxaa ka hadlaya xildhibaan siciid maxamed libaaxo oo ka tirsan golaha guurtida gaar ahaan guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada halkan maanta waxaan ka soo jeedinayaa waan aada iyo aada u maqlay arrin aan la yaabay oo runtii aan aada uga seexan waayey oo naxdin badan igu noqotay fikir badan ay gelisay waayo maan moodayn maanta inay dowladaha hoose ay ka geli doonaan hunguri uu ka geli doono garoonadii gubadaha lagu ciyaarayay maanta waxa aan aada iyo aada u maqlay oo habeen dhaweyto niman dilaaliini ii sheegeen inay leeyihiin yaa kala iibsanaya oo suuqa maanta yaalla garoonkii maanta masallaha ee u dhowaa xerada gaasenta masallaha galbeed kaas oo anigu aan ogaa taariikh ahaan waayo garoon hay-addaa dhistay laba garoono waaweyn bay dhiseen labadaa garoon ee u dhiseen laba garoonoo waaweyn iyo waxay dhiseen oo baas gubadda cagta ah oo yidhaahdeen berigii waa loo kala laba gruuban ayaanu kala dhigaynaa iyo garoon faali boosha ah iyo in bannaan oo kale loogu talagalay wixii sayf ah ay ku yimaadaan oo xaafadda dhan loogu talagalay laakiin macal asaf waxaa dhacay dhibaatooyinkii berigii dhoweyta ee golaha deegaanka markii ay yimaadeen oo ay sabab u ahayd furitaankii xisbiyada waayo furitaankii xisbiyada wuxuu sababay inuu xisbi walba u yeedho nin qaawan oo qaylinaya oo soddon kun amba afartan kun uu kaga baxay kambeynkii markaa inuu maanta garoon damaaciyo oo uu waddo damaaciyo oo maanta aan loo eegin waayo waxay ahayd inay xisbiyadu koraan toban jirsadaan afartan jirsadaan ay keenaan nimanka tijaarta leh niman aan maanta xoolo doon ahayn niman maanta xoolahooda ku daraya garoonka iyagu dhisaya laakiin mid iibsanaya haddii la keenay dee waa mushkiladaasaa maanta dhacday waana ceybta weyn maanta in lagu kala iibsado nootaa dilaaliintu la kala socdaan runtii dowladda hoose waa la weydiiyey arrintaa way diideen may sheegin haddana waxaa socda oo ay niman waaweyn uga mas-uuliyiin ay qirteen inay sharci u sitaan garoonka gubadda ee carruurta yarar maanta ay ku ciyaarayso waayo waxaa muuqda carruurtii yaryarayd haddii garoonkii laga cunay way tahriibayaan oo way dhaqaaqayaan meel istaagaan ma helayaan waday ku ciyaarayaan gaaraha soo marayaan amba guri gidaarkii oo waayo carruurtii waa la eryanaya markaa mushkiladda ku dhacda haddii carruurtu waa inay u baxsadaan xagga iyo liibiya waana dhiirigelin taasi ka mid ah oo maanta dowladda hoose maanta ninka maayarka ka ahi u dhiirigelinayo runtii waxa weeye waa ceeb bay ku tahay caasimada maanta hargeysa inuu ku sameeyo boob oo maanta inuu ilaaliyaaba ahayd oo garoonkeeda ilaaliyo oo gubadaheeda weliba degmooyinkana u kala xaq sooro oo u ilaaliyo hadduu degmadu u dhashay ina ka reeb u ilaaliyo garoonka uu kala shaqeeyo in la dhigo tii kalena uu cuno waa hargeysuu doonaya korba dhinac baabiiyo runtii taana laga yeeli maayo halkan baaq waxaan ka dirayaa bahda sbortiska ay u horeyso wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ayaan leeyahay waa inaad garoonkaa ka gashaan difaac adag ku qabataan tababar kollay guddidii xaafadda iyo isku soo bax ballaaran oo dambana waa dhici doonaa oo miidiyaha dhammaan lagaga wada hadli doono iyada oo layskugu iman doono oo uu sidan ka bilaabmi doono laakiin kani waxa weeyaan waa col hortii maxaa la oran jiray qayladhaan soo dhacday oo loo sii dirayay dowladda hoose in la arkayo haddii ay ku istaagi weydana buuqa iyo qaylada iyo sawaxanku way ka dhici doontaa waxaase haddii caddaysato dhibta ka dhacdana maanta waxaa dusha loo saari doonaa maamulka dowladda hoose sidaasaan kaga baxay wabilaahi towfiiq